maamulka gobolka banaadir oo u diyaargarow xoog leh maamulka gobolka banaadir oo diyaargarow xoogan ugu jira xili roobaadka guga iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka imaanaya ayaa biyobixin ka sameeyey warta siigaale ee degmada hodan ee gobolka banaadir biyobixintan ayaa laga sameeyey degmooyin badan oo ka tirsan gobolka banaadir oo ay ku yaaleen meelo ay biyuhu fadhiistaan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaana aagga warta siigaale ayaa uga mahad celiyey maamulka howlahan ay ka sameeyeen warta siigaale
axmed amiir oo noo soo gartay in biyaha naga bixiyo oo biyahaan dhumiyo oo bulaacdan iyo waxaan wasaqdan bannaanka naga geeyo oo ilmahayna nabad iyo caafimaad oo u noolaadaan intaas waxaa ku masan yahay boqolkiiba boqol aan ugu mahadinay ilaahan ku mahadinaya ilaahay idinkiisa idinkaayna aheen annagana ilaahay nabad anugu siiyo ayagana ilaahay nabad a siiyo dawladdaayna caadilda ah macaldegmadayna gadoomiyaalkayna ilaahan ku mahadinayna ayagan ku mahadinayna roobka hadda soo socda sanadkaa sanad koo waaye gu waaye roob waa soo bilowday hadda haddee la yidhi ha loo gargaaro masaakiintan biyaha laga bixiya haddii la yidhi boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir oo warta maanta noo soo diray booyide oo maanta aan dhib aan ku qabnay biyaha warta siigaala oo maanta naga dhuminhayo booyide noo soo diray aad iyo aad isu mahadsanyahay boqolkii boqol wata xilli roobaan gelyahayna oo qaab daran meel xun aan degannahay qaxootiaan ku nahay dhib aan ku qabnay maanta waa mahadsanyahay boqolkii boqol boorta oo mahad celinayna ilaah mahad celinayna isaan u mahad celinaynaa boqolkii boqol dhibaato waxaan ku qabnay wasaqaan ku qabnay kaneecaan ku qabnay wax badanaan ku qabnay oo dhibaatooyin ah dhanka kale agaasimo waaxeed ee ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey howlahan looga hortegayo dhibaatooyinka ka dhasha roobabka guga iyo dhaaminta warta siigaale aadaan u soo dhaweynaynaa anigoo gudoomiyii waaxda koowaad ee degmada hodan ah nigo wartaan waxaa jirto dhibaatooyin badan aan ku qabnay magaalada biyihii ka soo hooro dhan meeshaan iskugu yimaado dhib weynaana ku qabno waxaa waaye gumiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane amiir oo muddo yar oo uu joogay ka shaqeeyey bilicdii iyo nadaafaddii iyo dhammaan waxaan rajaynaynaa guddoomiyaha gobolku inuu noo noqdo ninkaliya madaxweynaha turkiga wuxuu ka soo bilaabay meel hoose oo iyadoo waddanka turkiga uu eber yahay marka waxaan rajaynaynaa meesha uu gaarsiiyey inuu noo noqdo ordegaanka cusub inuu noo noqdo oo muqdisho ka dhiga nadiif ah qorshahan oo ah mid looga hortegayo saameynta xun ee ka dhalan karta roobabka guga oo ka da'ay meelo ka mid ah soomaaliya ayaa maamulka gobolka banaadir ka sameeyey qaar ka mid a degmooyinka gobolka